Ka dib markii dhawaan uu booqasho shaqo ku gaaray degmada Ceel Verde ee gobolka Boqol, Wasiirka Dowlaha Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Axmed Maxamed ayaa waxa uu kormeer ku tagay goobaha danta guud ee degmada. Goobaha muhiimka ah oo Wasiiru Dowlaha kormeerka ku tagay ayaa ka mid ah Isbitaalka degmada Ceel Verde, Isbitaalka degmada Ceel Verde, Dugsiga Hoose Dhexe Sare ee Ugaas Khaliif, Dugsiga Sare ee degmada, xarunta bixinta baasaboorada iyo Ceelka Weyn ee degmada. Wasiiru Dowlaha ayaa kormeerka ku wehelinayay Guddoomiyaha degmada Ceel Verde iyo mas'uuliyiin kale. Ujeedka kormeerkan ayaa ahaa xaaladaha ka jira degmada. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Axmed Maxamed ayaa ballan qaaday in dhammaan baahiyaha muhiimka ah si degdeg ah wax looga qaban doono.
Waan ku faraxsanahay xafiiska hay'adda socdaalka iyo gubashooyinka degmada Ceel Verde khaasatan meeshan waxaa loogu talagalay in xuduudda laga kontaroolo. Waxaa kale oo loogu shaqeeyaa bulshada adeega baasaboorka u baahan labadaas shaqaba wuu isku qabtaa xafiisku. Baahiyo badan oo duruufta dalka ka jirta ay keenaysa waa jiraan. Waxa noogu daran hadda oo aan u baahannahay in wax laga qabto oo aan maaragtay aan kugu adkeynayna in aad meel dheer gaarsiiso waxaa ka mid ah kow xafiisku inuu shaqaale ku filan uusan joogin oo shaqaaluhu ku yar yahay. labo inuusan haysan gaadiid ku kontaroolo xuduuddaas baaxaddeeda intaa dhan tahay oo afar boqol iyo konton kilomitr oo isku weer ah degmadu ay ku fadhido waxaan u baahannahay inaan gaadiid helo baahiyaha kale sida in maaragtay askar ilaaliso qalabkan iyo systemkan meesha yaallo oo iyadana loo helo aadaan ugu baahannahay baahiyaha qabna intaas bay ay ka mid yihiin si gaara waxaan maaragtay kaaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad booqashada aad noogu timid sidoo kale abaal badan oo xafiiskan aad ku leedahayna waa jiraan oo shaqooyin badan oo hadda ka socdo adiga la-aantaa runtii ma aysan maaragtay qabsoomeen markii aan bulsho kuugu imid oo aan xafiiska wada tagnay oo madaxdii ugu sarreysay oo agaasimihii markaas joogay axmed saciid aan la kulannay baahiyihii meeshii aan markii aan wadanay wax badan wax laga qabtay waxna waa dhiman yihiin marka wixii waxa laga qabtayna waan kaaga mahadcelinayaa sidii aad noola soo fududeysay waxay hadda maaragtay dhimanna in halkii laga sii tilaabo qaado iyadana aad fariintaa naga geysana aad baa maaragtay aan kugu baraarujinaynaa annagoo og inaad maaragtay qabanayso faris ma aha waa waana waajib ku saaran waana shaqadaada oo maaragtay runtii cid dhammaanta kuu tilmaami mayso aad baana kugu kalsoonnahay soo dhawow wabilahi tawfiiq ahaan xafiisyada ku shaqalana waan gaadhsiin doonaa ilaah idinkiis waxaan idin farayaa oo aan la doonaya idinkoo shaqaalada idinku yaryahay idinkoo ku badan qaba dadaalkiina inaad badisaan inaad ilaalisaan